sabuuraddii soddon iyo lixaad kii shar leh xadgudubkiisu wuxuu qalbigiisa ka yidhaahdaa ilaah ka cabsashadiisu indhahayga ma hor taal waayo wuu isfaaniyaa inaan dembigiisa la garan karin oo aan la nabcaanayn erayada afkiisu waa xumaan iyo khiyaano oo inuu aqliyaysto iyo inuu wax wanaagsan sameeyaba wuu iska daayey wuxuu sariirtiisa ku hindisaa xumaan oo wuxuu joogsadaa jid aan wanaagsanayn oo weliba sharka ma naco rabbiyow raxmaddaadu samooyinkay ku jirtaa aaminnimadaaduna daruurahay gaadhaa xaqnimadaadu waa sida buuraha ilaah oo xukumaddaaduna waa mool dheer rabbiyow waxaad nabadgelisaa dadka iyo duunyadaba ilaahuw raxmaddaadu qaalisanaa oo bini'aadmiguna wuxuu magan galaa hooska baalashaada aad bay uga dhergi doonaan barwaaqada gurigaaga oo waxaad iyaga ka waraabin doontaa webiga farxaddaada waayo isha noloshu aday kula jirtaa oo iftiinkaagaannu iftiin ku aragnaa oo raxmaddaada ugu sii wad kuwa ku yaqaan oo xaqnimadaadana kuwa qalbigooda quman yahay cagta kuwa kibirsan yaanay ii imaan oo kuwa shar kale gacantooduna yaanay i eryin xumaanfalayaashu halkaasay ku dhaceen iyaga hoos baa loo riday oo mana ay kari doonaan inay mar dambe soo kacaan